bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlahi mحmed بn يزيد بn maj ibn majة raximh اllah taعalى fadl الزubayr radيa اllه عanه zubayr fadligiisa weeyaan meeshaan meeshii lagu cadaynayay radia allahu canhu azubayr bnu lcawaam weeyaan nebiga eedadiisaa dhashay oo safiya bint cabdilmualib wa bilisnaadi qaala xadahanaa caliy bnu muxamadi wahuwa tanaafisiy qaala xadahanaa wakiicun huwa bnu ljaraax alru'aasiyu qaala xadahanaa sufyaanu huwa athawriyu can muxamed bn lmunkadir can jaabiri qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yowma qurayda maalintii qurayda waxa uu yidhi maalintii yowmu bani maalintii bani qurayda la xukumaayey maalintii yacnii bani qurayda xisaarka lagu dhigay ayaa nebigu waxa uu yidhi man ya'tiinaa yaa noola ima yaa noo keenayo bikhabari lqowm qowmka khabarkooda iyo sheekadooda yaa noola imaanayo noo keenayo faqaala zubayru zubayr waxa uu yidhi ana aniga faqaala nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ya'tiinaa bikhabari lqowm qowmka khabarkooda yaa noola imaanayo faqaala zubayru ana ayuu yidhi zubayr halaatan saddex jeer ayuu sidaas yidhi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi likulli nabiyin nebi kastaa waxaa u sugnaaday xawaariyun kuwa u gargaaro oo daacad u ah xawaariyun yacni khullas yacni minmin alxuur caddaantooda shayga markuu aada u cad yahayna waa la arki karaayo waa yani macnuhu marka waxay tahay kuwa daacad oo khullas saafi u ah ayuu leeyahay nebi kasto wa ina xawaariya zubayru wa ina xawaariya aniga kan daacadda ii ah oo markaa yacnii ii gargaarkayga u taagan oo inuu hiilkayga u taagan macnaha azubayru zubayr waayu yiri ayb xawaariya oo kaley ka dhigan tahay marka xawaariya iyo aadkaasaa laysku idqaamay xawaariya ayay noqotay ayb marka xawaariyun waa bitashdiid ilyaa-i lafduhu mufrad macnahana alkhaalisu waannaasir labadaas waay qofka daacadda ah iyo midka naasirka ee gargaarayo heelka ah ayb ya-da ku jirtana waa yaa-u nisba asalka macnuhuna waa albayaad fa huwa munsari munsarifun munawan waay marka waina xawaariya markuu yidhina asluhu bilidaafati ilaa yaa ilmutakalimi ayaa loo idaafeeyaa ku jirta laakin xudifat ilyaa-u iktifaaan bilkasra waa la gooye kasrada iyadoo lagu kaaftoomayo waqad tubadalu fatxatan litakfiif ayb kasra i fatxa labadana waa la wariyaa waina xawaariyi zubayru waina xawaariya zubayru inta marka zubayr manqabay fadiila ugu sugan hadda halkan xadiidkana xadiid sanadkiisu saxiix yahay waaye waxauna tusayaa marka zubayr in nebigu sifadan ku ammaanay waana sifadanna wow lahaa sidaas baana marka uu ku dhintay zubayr radia allahu canhu maalintii jamal ayuu dhintay zubayr iyo dalxaba ay dhinteen wbihi qala xadaanaa caliy bnu muxamedi wahuwa طanaafisy qala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa dariir mxamed bnu khaasim qala xadaanaa hishaamu bnu curwata can abiihi can cabdillaahi bni zubayr can الzubayri qaala wuxuu yihi zubayr laqad jamaca lii rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ii jamciyey abaweyhi labadii dhashay labadiis aabiis iyo hooyadiis yowma yowma uxudin maalintii uxud maalintii uxud nebiga aabihii iyo hooyadiibuu ii jamciyey wuxuu ka wadaa yacnii waa igu furtay oo wuxuu yidhi fidaaka abii wa ummii aabbahay iyo hooyaday mid lagu furtaa tahay adiga hooyadiis iyo aabihiis labadiibuu ii jamciyey markaasuu yihi hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahay adiga sidaas waayo marka waa ii jamciye waxa laga wado meel weyn ou marka nebigu ka taagnaa sala allahu calayhi wasalam agtiisa axaadiidtani marka de muctasilada ayay radin ku tahay gaar ahaan oo iyagu dhahayaan dadkii jamal iyo ka qeyb galay waa faasiqoobeen sidaa darteed marka waxay leeyihiin camru bnu cubayd iyo waxaa laga wariyey zubayr iyo dalxa hadday iiga markhaati kacaan yacnii hadday iiga markhaati kacaan xabad yaanyo ah ma aqbalayo markhaatigooda markhaatigii marka saxaabadan dee nebigu oo daacadnimada ku sheegayo kuwan oo hooyadiis iyo aabihiis ku furanayo sidan u qiimiga badan ayaa camr bnu cubayd uu leeyahay marka markhaati ma galaan nina meeshaasay u joogtaa rasuulkana meeshaani ayuu ka hadlayaa sala allahu calayhi wasalam ayb marka macnaha meesha ku jiraa marka kaas waay ayb xadiidyadan marka kan iyo dalxa qisadiisa iyo kuwa cuhmaan iyo kulli macaanidaasay tilmaamayaan ayb labadiisii aabbo u jamciyey marka macnaha laga wado biabi anta yacni waa ummi oo hooyaday iyo aabbahay ku lagu furtaa tahay sidaasna dee sacd bnu abi waqaasna waa ku yidhi oo zubayr keligiis arrintan kuma ahan oo sacd bnu abi waqaasna waa ku waa ku jiray isagana sidaa waa ka yidhi nebiga sal ll slam ayb wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin وبه qال xdثna هiشhام بن عmاr وhdية بن عبدالوهاaب hdية بن عبدالوهاaب هو المrwزي أbو صالح صدوq رbma whm ayb waa min أفrاad بن maaجة بن maaجة keliya u wariyay ninkan qاala xdثna سفyاn بن عuyaynة عن هiشhام بن عrwة can abiihi qaala casharkii shalay baa waxaa ku jirtay alcalaa bnu saalix waxaan ilmaamay alcalaa bnu saalix waxaan nidhi dabcadii anugu aan marka fiiriyey taqriibka bakistaaniga shaaqif wuxuu u tarjamay daal iyo taa iyo siin wa min xaqihina waxay aheedaan idhi qaaf in lagu daro oo qaafka waaba kanaa ibnu maajah baa u warinayay marka wahamkaasi wuxuu ku dhacay keliya kuma dhicin ninka la yidhaahdo yacni nuskhada kuma dhicine tahdiibulkamaalka iyo furuucdiisaba waa ku dhacay tahdiibulkamaalka iyo furuucdiisa labadaba wuu ku dhacay oo furuucda tadhiibka iyo iyo tahdiibu tahdiibka iyo yacni kulligood waxaa ku jirtay dhammaantood waxaa ku sidaasay ahayd oo xataa tahdiibulkamaalka aakhirkiisa marku sheegayo rawaa lahu tirmidi iyo abu daawuud iyo nasaa-i bisoo sheegay ibnu maajah waaba ka reebayba marka waham kor ka dhacay waaye waham kor ka dhacay waaye ayb kaashifka isaga wuxuu qoray qaaf laakiin qaafkaasi nusaqa waxay sheegayaan maxamed cawaamo iyo wuxuu leeyahay isaga qaafkaasi ee qalin ka duwan qalinkii hore qalin axmar ama aswad ayaa lagu qoray ka-annahu marka istidraag inuu yahayo dadkii dambe ay istidraakeen ayaa laga yaabaa saasuu yidhi waxaana ku tusaaya haddii ay tahay dahabi laftiisa uu qori lahay arbaca ayuu qori lahay daaltaas siin haddii hore u jirtay qaaf haddii lagu dara ibnu maaja marka muxuu noqonaa arbaca in loo ramsiyey ahayd arbacuu ramsi uga dhigi lahay ma uga dhigin marka qaafkan gadaalaa dadkii dambaa ka haleeshiiyey istidraakan calaa dalika iyadoo wahamkaas iyo qaladkaas marka la istidraakayo ayib ninka marka waxay ka mid tahay marka owhaamtii kutubtaa ku dhacday waa in lagu daro min xaqihi ibnu maaja inuu ka wariyey meesha uga wariyey inu calaameeyo iyo raqamka xadiidka ayb kaana markaan usoo laabano xadiidkii hishaam bnu camaar aan ku jirnay waa hadiyatu bnu cabdilwahaab hadiyahaasi marka waa min afraadi ibni maajah qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can hishaam bni curwata can abiihi qaala waxa uu yidhi qaalat lii caa-ishatu caa-isha waxay igu tidhi yaa curwatu curwow kaana abawaaka labadaadii aabbo yacnii waxay ahaayeen min aladiina istajaabuu lilaahi waalrasuul kuwii alleh rasuul ajiibay min bacdi maa asaabahum alqarxu yacnii nabarada iyo dhaawaca iyo dhibaatada markay asiibtay ka gadaale kuwii nebigii alleh rasuul ajiibay waxayna ahayd markii uxud lagu yacni dhibaatadii uxud markay dhacday muslimiintii toddobaatan ka dhimatay iyadoo dhaawacyadii la qabo ayaa haddana nebigu uu sameeyey istinfaar hala soo baxo ayuu yihi ninkii aan shalay iraacinna kuwii shalay iraacay keliyaana iraaci karo jaabir keliya uu fasaxay oo cudurdaar markaas uga haray waa tii marka xamraa ul asad la aaday waa ka ilaahay marka suuratu aali cimraan aladiina istajaabuu lilahi wrasuuli min bacdi ma asaabahm اlqarxu liladiina axsanuu minhm wataqow ajru cadiim marka labadaadii aabbo dadkaasay ka mid ahayn ilaahay saa u ammaanay abu bakrin iyo wazubayru abu bakr iyo zubayr abu bakr iyo zubayr labada aabba say ugu yihiin abu bakarna awowgiis hooyadiis dhalay oo curwa hooyadiis asmaa binti abi bakr aabihiisna yaa waaye waa zubayr bn اlcawaam waa curwat bnu zubayr bn اlcawaam marka aabihii adiga ku dhalay iyo hooyadaa ninkii dhalay oo abubakar ahaa labaduba dadkaasay ka mid ahaayeen marka waxaa ku sugan manqaba iyo fadiila uu leeyahay azubayr bnu lcawaam radia allahu canhu qaala fadlu طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu dalxa fadligiisa weeyaan meeshaan iyadaa wabihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamadi wa camru bnu cabdillaahi alwdiy cmr bn cabdillaahi bni xanash ayaa la yidhaha alwdiyu hiqat rawaa lahu bnu maaja oo min afraadi bni maajah waaye qaalaa waxay yidhaahdeen xadaanaa wakiicun waa fiicnaa lahayd dadka afraadda ibnu maaja wax sii qoro oo ayagu markaas yacni meel gooniya ku qorasaan hadhow wax badan ugaa sii ogaa karno qala xadaanaa wakiicu waa ibn اljaraax qaala xadaanaa salt اlasdiyu asalt bnu dinaar ayaa ninkan la yidhaha asalt bnu dinaar alsdiyu اlhunaa-iy albasriyu abu shucayb almajnuun ayaa lagu naanaysaa weliba kunyadaasuu caan ku yahay abu shucayb almajnuun matruukun naasibiyun aad buu daciif u yahay waa matruuk waana naasibi dadka aalubeytka necab rawaa lahu التirmidiyu wbnu maaja ayb qaala xadaanaa abu nadrata abu nadra huwa almundir bnu malik bni quطca weyaan hiqat rawaa lahu الbukhaariyu tacliiqa wmuslim alarbaca can jaabirin ana طalxata طalxa mara calى الnabiy sal ll l slam nebiguu soo maray faqaala wuxuu yidhi shahiidun yamshi calى wajhi اlأrdi huwa طalxa shahiidun shahiid waama ninkani haadaa kani shahiidun shahiid waayo shahiidka oo yamshii ku soconayo calaa wajhi lardi dhulka korkiisa yacnii shahiid dhulka korkiisa ku soconaya waayo macnaha ninkani waa shahiidi doonaa ayb ama macnaheeda maxaa laga wadaa wixii ay shahaadada ku imaa lahayd waa sameeyey waa dagaalamay ilaahay jidkiisa u dagaalamay yani marka shahaadadii iyo wixii ay lahayd nin la yimid waayo oo waana waana nool yahay qofka waxaa dhici karta marka dagaalka galaayo ilaahay dartiis u galaayo inuu yacni dagaalkaas marka ilaahay dartii uu ku galaayo waxna ku dilo cadowga asna lagu dilo waxaa dhici karto inuu wax ku dilo isaga aan lagu dilin waxaa dhici karto inuuna waxnana ku dilin asna aan lagu dilin laakiin dagaalki uu u taagan yahay intaba waa dhici kartaa marka shahiid calaa wajhi lardi markuu leeyahay waa nool yahay see shahiid loo dhahayaa waxaa la leeyahay laba macnoba waa lagu fasiri karaa rasuulka in loo waxyooday waxuu ku dhima doono ama ma ahe inay tahay wixii shahaadada iyo lagu helayay ayuuba ku taagan yahay ayb labadaa macnoba marka waa ku sheegaan xadiidkanna aaduu daciif u yahay oo isnaadkiisu waa daciifun jiddan lianna asaltu bnu dinaarkaas ku jira waa matruuk tirmidina waa wariyey min طariiqi saalix bni muusa can salt bni dinar bihada اlisnaad wuxuuna yihi hada xadiiثu غariib laa nacrifhu ila min xadiiثi salt bni dinar waqad takalama bacdu ahli اlcilmi fi salt bni dinar wadacafahu watakalamuu fi saalix bni muusana waa ku hadlayn ayuu yidhi marka saalix bni muusa tirmidi dariiqiisuu ku jiraa ayb baabkana marka xadiidaa ku titimid macaanidan oo kale laakiin waxbaa ku jira asaaniiddooda wa bihi marka qolada naasibada xadiidkan iyaga waxay u daliisha jireen maadaama uu ku dhintay dalxa maadaama uu jamal ku dhintay waqcatuljamal waxay leeyihiin qolada kale ee uu la dagaalaya gardarnayd maadaama isagii shahiidnimo nebiga ku sheegay waxay leeyihiin cali iyo safkiisa baatilay ku taagnaayeen inay ka dhalinayaan sidaasna sawaab maaha saxaabadu labada dhinacba ijtihaaday ku ijtihaadeen baa dagaalka uu ku dhacay midda kale laba mas'alaba in la ogaado dagaaladaas laga ogaado waa muhim midda koowaad ku talagal ma ahayn oo khawaarijtii cuhmaan iyo dishay labada dhinac ay isu kala qaybiyeen labadii saf markaa safkaana da dabcan dalxa iyo caa-isha iyo zubayr waxay usoo baxeen ayaga dhiiggii cuhmaan in la raadiyo dadkii dilay calina marka isagu marnaba kuma aynan haysanin saddexdooda madaxtinimada oo cali ahluxalli walcaqdigaa la mubaayacooday caa-isha iyo markii la weydiiyena waxay dhihi jirtay qof dhulka korkiisa maanta taagan oo cali ka fadli badan ma jira iyadaa qiri jirta oo dhihi jirta marka waxa ay ku haysteen waxa ay ku haysteen ma ahayn madaxtinimo waa qaldan yihiin dadka dhahaya madaxtinimoay ku dagaalamayeen sax ma aha waayo safkan cali yacni dalxa iyo zubayr iyo marna cali madaxtinimo kuma qabsan naga ah ma dhihin laakiin dadkii cuhmaan dilay soo bixi soo qabo haddii aadan qabo karin oo aadan cadaaladdii hor keeni karin ee shawkadaadii iyo xooggaagiiba meeshii marka waa haddii annaga nala dilana nama ilaali kartid saas camal ay ay ka ahayd marka iyadoo meeshaas maraysa marka ayaa qolo walba marka intay isqaybiyeen nimankii dulmiga waday ilaa mar walba qofka daalimka wuxuu rabaa jawi lagu hilmaamo isaga oo shartiisa iyo dhibkiisa iyo lagu iloobo labada dhinacay isku qaybiyaan waxbay soo tuurtuureen marka qolo walbaa marka waxay istiri waa la idinsoo weeraray dagaalama waa dagaalameen marka dagaalku saasuu ku dhacay culimada marka saasay tilmaamaan ta kale in la ogaado u baahani waxay tahay dagaaladaas saxaabada ka dhex dhacay ama jamal ama sifiin ee cidda xaqa oo u dhowaa culimada dabcan axaadiidtana waa laga fahmaayo cali buu xaqa u dhawaayay oo rasuulku waa kii yihi qolada khawaarijta la dagaalami doonto ayaa waxay tahay owla daa'ifatayn labada daa'if xaqa mid u dhow taas waayo waa kii nabiga sal ll l slam la yidhi cali baana ayaana la dagaalamay laakiin kownuhu cali ou xaqa uga dhowaa daa'ifada kale ma keenayso dagaalka ma banaynayso dagaal ma banaynayso waa taa in la fahmay u baahan tahay waayo dagaalka waxay ahayd in laga hormariyo maxay islaax islaaxii marka lama samaynin waa ka hoos baxday dadkii saxaabaduna waa sheegi jireen labada dhinacba oo aayadda wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa fa aslixuu baynahumaa ayaa naga tagtayay dheheen lama samaynin taas ee labadan daa'ifo bimujarad midaa xaqa iskale dagaalaa bannaan ma aha ee laba daa'ifo muslimiin hadday dagaalamaan horta waa in loo kala gar qaado oo la yidhaha war qoladaana xaqa ku taagan idinka jooga qoladii joogitaanka diidda markaas waa lala dagaalaa maan aayadduna saasay faraysaa marka aayaddan ayaan lagu dhaqmin ayay dhaheen asxaabta marka oo fa aslixuu baynahumadaa meesha ka baxday sidaasuuna dagaalka muxuu ku noqday dagaal laga fiican yahu ahaa in laga fiican yahayna waxaa ku tusaayo nebigu xasan muxuu ku ammaanay dagaal la-aanta hadduu dagaalku waajib yahay ama sunno yahay xasan laguma ammaaneen ina bnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin xasan muxuu fadiilada xasan maxay noqotay inuu dagaalkaas joojiyey ay noqotay idan dagaalka xaq ma ahayn marka isaga naan cid lagu eedaaya marka ma jirtaa oo ku mutaysanayso fisqi iyo wax lamida maya saxaabaduna waa ijtihaadeen nin walbaa wuxuu islaa xaqa adaa u dhow xaq baadna waxaan u leedahay kii marka asiiba laba ajar ka kalena hal ajar unbuu hela wbihi qala xadaثna axmed bn اlأzhar wahuwa abulأzhar alcabdiyu saduq kana yaxfad uma kabira fasaara kitaabuhu ahbata kitaabkiisaa marka ahbatsanaa rawaa lahu الnasaئي bnu maaja qala xadaثna cmr bn cثman wahuwa cmr bn cثman bn sayaar الraqiy ضaciif wakana qad camiya rawaa lahu bnu maaja qala xadaثna زuhayr bn mعaawiya wahuwa الjucfiyu ثiqaة qala xadaثanii isxaaq bn yaxya bni طlxata wahuwa ضaciif rawaa lahu تirmidiy bnu maaja can muusa bni طlxa ثiqaة jaliil can mucaawiyaةa bni abi sufyaana qaala nadara الnabiyu sal ly slam nebigu wuxuu eegay ilaa طalxata طalxa faqaala waxa uu yidhi hada kan miman qaضىa naxbahu miman ayuu ka mid yahay qaضaa gutay oo kasoo baxay naxbahu nadarkii ou galay nadarkii ilaahay subxaanahu watacaalaa ou la galay oo u galay oo nadarkii alla ou ka galay kuwa kasoo baxay buu ku jiraa ballantii alla ou la galay annaxbu yuqaalu huwa nadru waa nadarka kaanahu alzama nafsahu nafsadiisu wuxuu ku laasimiyey inuu acdaa'da ka run sheego hortooda an yasduqa amaama amaama acdaa'i illah fi lxarbi dagaalka marka lagu jiro fawafaa bihi waa oofiyey waxaa kaloo annaxbu waxaa la yidhaha almowt geerida markaana waxay ka dhigan tahay naftiisuu ku laasimiyey inuu jihaado ilaa uu ka dhinto xataa yamuut ayb xadiidkan marka sanadkiisu waa daciifa waxaa ku jiro camr bnu cuhmaan iyo isxaaq bnu yaxya laakiinse inuu dadkaa ka mid yahay saxaabadii waaba ahaayeen sidan dadka alla uu yihi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa cahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir inuu ku jiray dalxa dadkaasi shaki ma leh waayo inuu ku jiray waxaa ku tusaya maalinkii uxud nebiguu difaacayay ilaa gacantiisu ay qalashay oo ay gacantii markaa dhaawac weyn uu gaaray gacantiisa siddeetan dhaawac ayaa nebiga asoo difaacaya kusoo gaaray ma ninkaasaan run sheegin marka oo aan amaama alacdaa hortooda run ku sheegin haa tilmaanta marka waa lahay dalxa laakiin sanadka xadiidkaa dacfi ku jira wa bihi qaala xadaanaa axmed bnu sinaan wahuwa alwaasitiyu hiqatu xaafid qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khalid alwaasitiyu qaala ahbaranaa isxaaqu wa huwa isxaaq bnu yaxyaa isxaaq bnu yaxya hadda aan soo maraynay waana daciif can muusa bni طalxata qaala kunaa cinda mucaawiyata ayaan ahayn faqaala wuxuu yihi ashhadu waxaan markhaati ka ahay la samictu rasuula اllahi sal l slam nebiga inaan ka maqlay yaquul isagoo dhahayo dalxatu dalxa miman qadaa naxbahu wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamadi huwa tanaafisiy qaala xadaanaa wakiicu can ismaaciila wa ibn abi khaalid ismaaciilkan can qaysi waa qays bn abi xaasim qaala wuxuu yihi ra-aytu yadda dalxata dalxa gacantiisaan arkay shallaa-a iyadoo qallashay ashallu waxaa weeyaa naqsun fi lkafi gacanta marka xoogaa naafo ay noqoto naqsi ou galo dayb wa butlaanun licamalihaa markay gacanta xoog wax u qaba karin weeyaan macnaha walaysa macnaha hal qacu gacantaa ka go-nayd maaha gacantiisu ma go-nayn laakiin naafay noqotay waqaa bihaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebiguu ku ilaalinayay gacantiisa oo uu uga ilaalinayay cadowga waxa ay soo ridayaan yowma uxudin maalintii uxud ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix bukhaarina waa wariyey iyo muslim iyo nasaa-i min dariiqi sacd bni ibraahim bi hada lisnaad ayb tirmidi iyana wuu soo saaray ayb marka dalxa taana marka wou lahaa waxaa kaloo dalxa isay laftiisa usugnaatay dalxa laftiisa yani fadaa'il kalena wou lahaa dabcan oo saabiqiinta islaamka ku horeysay iyo na wuu ahaa qaala fadlu sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu sacd bni abi waqaas fadligiisa wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfarin wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can sacd bni ibraahima can cabdillaahi bni shadaadin can caliyin qaala ayb xadiidka kan ka horeeyey dabcan bukhaari kitaabu fadaa'il asaxaaba u kusoo saaray min ariiqi ismaaciil bni abi khaalid ayuu kas kusoo saaray can cabdillaahi bni shadaadin can caliyin qaala wuxuu yihi maa ra-aytu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam cabdullaahi bnu shadaadkanna waa cabdullahi bnu shadaad bni lhaad wasaqahu abu zurcata wاnnasaa-iy wagayruhmaa can caliyin qaala maa ra-aytu rasuula اllahi sal l slam ma aan arkin rasuulka jamaca abaweyhi labadii dhashay inuu u kulmiyey liaxadin qof uu u kulmiyey hayri sacd bni mucaad sacd bni mucaad axadkaasoo hayri sacd bni mucaadin sacd bni mucaad aan ahayn fainahu qaala lahu wuxuu ku yihi yowma uxudin maalintii uxud irmi sacdu irmi tuur yaa sacdu sacadow gan fidaaka abi wa ummii aabbahay iyo hooyaday ku lagu furtaa tahay ya irmi sacdu fidaaka abi wa ummi sacd bnu abi waqaas sacd bnu malik maan sacd bnu mucaad maan waa sacd bnu abi waqaas sacd bnu malik isagaa ahaa ayb wuxuu yidhi irmi sacdu irmi tuur yaa sacdu sacadow fidaaka abi wa ummii aabbahay hooyaday ku lagu furtaa tahay marka waxaa ku sugan fadiilada sacd bnu sacd bnu abi waqaas uu leeyahay waana uxud marka nebigu uu sidaan yidhi sala allahu calayhi wasalam cali marka marka uu leeyahay maa ra-aytu rasuula allahi sal l slam jamaca abaweyhi liaxadin hayri sacdin tii horan soo marnay dalxa ma diideysaa maya cali wuxuu ka warramay isaga ogaalkiisa iyo aragtidiisa yani anigu intaan arkay yani anigu inta aan arkay sacad bisaan arkay uu leeyahy nebigu saa dhahay marka ma diideyso nin kale inuu nebiga sidaasoo kale uu ku yidhi fidaaka abi wa ummi ma diideyso ayb oo ibnu xajar wuxuu yihi wayujmacu baynahumaa biana caliyan radia allahu canhu lam yaalic calaa dalika ow muraaduhu bidalika biqaydi yowmi uxud ama maalintii uxud inuu ku qeydayana waa laga yaaba ayb wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu rumxin wahuwa tujiibiy almisriy hiqat habtun rawaa lahu muslimun bnu maajah qaala ahbarana leyt bnu sacdin wa leyt bnu sacdin alfahmiy hiqat imaam imaamu ahli misra xaa waxadaanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadaanaa xaatimu bnu ismaaciil huwa abu ismaaciil almadaniyu saxiixu lkitaab saduuqun yahim rawaa lahu asxaabu lkutub sita ayb wa ismaaciilu bnu cayaashin can yaxya bni saciidin waa yaxya bni saciidin alansaari can saciid bni lmusayab qaala samictu sacda bna abi waqaas baan maqlay yaquul isagoo dhahaya laqad jamaca lii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ii kulmiyey yowma uxudin maalintii uxud abaweyhi labadii dhashay faqaala wuxuu yihi irmi sacdu fidaaka abi wa ummii xadiidku waa saxiix sanadkanna marka hishaam waa la mutaabiciyo xaatim ismaaciil bnu cayaashna dhib male isaga laftiisu waa la mutaabiceeyey ismaaciil inkastoo hadda waxa uu ka warinayaa waxay tahay ayb moxamed bnu rumxin qaala ahbarana leyt xaa xadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa ismaaciil bnu xaatim bnu ismaaciil wa ismaaciil bnu cayaa xaatima la lamaansanaan ujeeda ismaaciil marka dhib ma leh tan ismaaciil hishaam ibnu camaarna de moxamed ibnu rumxin iyaaba mutaabacay xadiidku marka waa saxiix sida kii horeba aan kusoo marnay ayb wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis wa khaali cabdullahi bnu idriis baa ii waramay iyo abtigay uu yihi yacla wa yacla bnu cubayd aطanaafisay wa wakiicun iyo wakiic can ismaaciila ismaaciil bn abi khaalid iyo ka warinaya can qaysin qaala samictu sacd bn abi waqaas baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo inii aniga la walu lcarabi carabkan ugu horeeyaan ahaa ramaa bisahmin fii sabiili illahi leeb ama fallaar tuuray ilaahay jidkiisa ku tuuray dhexdiisa yani jihaad ninka ugu horeeyo wax leeb u tuuray ayaan ahay buu yiri ayb marka meeshaan sow ma noqonayso marka abdisacad waa is-ammaanayaa hadda ammaana inta ka muuqato is-ammaaniddu sow lagama fiicna waxaa la leeyahay maya waa waa run waa is-ammaanayaa laakiin xaajaa keentay cinda alxaaja marka qofka waxa uu yahay inuu sheego waa bannaan tahay mana soo gelayso min baabti yacni falaa tusakuu anfusakumta ma soo gelayso waayo hadda sababta ka keentay sidaan waxay ahayd sacad dad baa ceebeeyey ilaa ay gaareen inay yidhaahdeen maa yuxsinu yusalli xataa salaadda ma yaqaan inay dhahaan markii dadkaasi ay ceebeeyeen oo ay wax walba ka sheegeen ayaa markaasi uu leeyahay inii la awalu lcarabi ramaa bisahmin fii sabiili illahi taasaa ka keentay marka dad qaab daran oo wax ma garataan marka qofka lagu imtixaano wuxuu yahay inuu issheego waa muhiim taas waa waa waa waa saxsan tahay culimada qaarkoodna mucaasiriinta xataa qaar ka mida waxay dhahaan qofku waxaa la mid a haddii meel uu joogo aan laga aqoonin baahi diineedna ay jirto oo u jeedo waa dhihi karaa war anii diinta waxbaan ka aqaanaaye waxwaa idiin aqri karaa haddaad rabtaan waxbaa idiin sheegi karaa isfanis ma ahan taas camal ma iska aamusayo hadduu iska aamuso dadkii waxay koraayaan munkaraad iyo waajibaad baa dadka ka dayacmaayo waxyaalahaas oo dhan marka waa bannaan tahay in qofka u uu markaa waxa uu yahay ou sheego tawaaduca qaarkiis tawaaduc saxa ma aha nooc iska wuxuu noqonaa doqonnimo haddaad nin caamaha tiraahdid war dadka waxu sheeg intuu ku yiraa may adiga waxu sheeg haddaad tiraahda hadhow waxuu qaldo haddana mat ma adigiiba haddana mma naqdinaysaa hadduu marka aduu kugu soo wareejiyay inaad aduu ka faa'iidaysato dadka la hadashaa fiican ayb haddii kale dhibaad gelaysaa intou wax qaldo haddana adigii baa yiri haddana adigii baa saan dhahay baa lagu dhahayaa meelaha qaarkoodna waa ku arkaysaa dadka qaar ayb wa bihi qaala xadahanaa masruuqun masruuq bnu lmarzubaan وبه قال xdثna مسروq بن المرزبان qال xdثna يحيى بن أbي زائدة عن hاشم بن hاشhم qال سمعت سعيد بن المصيب يqul qال سعد بن أbي وقاص ma أسلم أحad qof ma slaamin في اليوم maalinkii اldي أسلمtu aan islaamay فيه maalinka dhexdiisa أxad ma slaamin وlaqad makahtu waxaan nagaaday sabcata ayaamin toddoba maalmood walxaal inii anigana la huluthu lislaami aan ahay islaamka marka saddex loo qaybiya qeyb aan aniga ahay ayb saasuu leeyahy xadiidku waa saxiix bukhaari baa soo saaray can dariiq ibraahima bni muusa can ibni abi zaa'ida marka masruuq waa la mutaabiciyey masruuq ibnu marsuulaankana waa maqbuul waa waa la mutaabiciyey ayb labaduna marka waxay ka warinaya haashim ibnu haashimkaas ayb marka meeshaan ah wa inii la huluthu lislaam ayaa xoogaa ishkaal ku jira marka waa in lagu waa in la yiraahdaa lagu macneeyaa wadalika bixasabi iطilaacihi aragtidiisa waayo soo isaga u arkaayey waayo sababtuna waxay tahay waxaa la yihi ana ana man kaana aslama fi ibtidaa'i اlmri kaana yukfii islaamahu waqtigii koow islaamku bilaawga ou ahaa dadka islaamo waa isqari jireen markaa sacadde intii uu yaqaanay ou ka hadlaa marka wuxuu le intii aan aqaanay anoo thuluthul islaam islaamka saddex meelood oo meel ayaan kala ayaan ka ahaa dad kale waa jireen laakiin isagaan ar isagaan ogeyn leanna dadku waaba qari jireen islaamnimadooda waa ti waa la cabsanayeen ayb daliilkeeduna waxay tahay labada o labada ou ka wada marka thuluthul islaam markuu leeyahay laba isaga iyo laba kale waay moogtahay labadayuu ujeedaa qaar waxay yidhaahdeen khadiijo iyo wuxuu ujeedaa abubakar khadiijo abubakaraan saddex ku ahaa ama nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar yaan saddexeeyey aniga khadiijana dabcan waa la hubaa inay islaamtay iyada waqtigaa ka hor markaas marka waxaa lagu qeydayaa nimankou ka hadla baa la dhahaa mar kale waxaa la leeyahay nimanka qaangaarkoo dadka waaweyn ou ka hadlayo cali iyo ma soo gelaayo markaas adu waa un in waa wa bixasabi idilaacihina waa ku hadlay sidaas marka la yihaaha xadiidku ishkaalka waa ka waa ishkaalka waa laga baxaa qaala fadaa'ilu lcashara radia allahu canhum casharadii fadaa-ishoodii tobankii tobankaasi marka waa cashara lmubashariin tobankii jannada loogu bishaareeyey casharada hadda waa ka badan yihiin dadka jannada loogu bishaareeyey laakiin iyaga waxaa gooni casharadan loo dhahaa hal xadiid ayaa layskula bishaareeyey ay ku jiraan abu bakrin fi ljanna wacumaru fi ljanna wacuhmaanu fi ljanna wacaliyun fi ljanna wadalxatu fi ljanna wazubayru fi ljanna wahaakada saasay ahaayeen hal xadiid maadaama lagu sheegaa alcashara loo yidhaahaa ee toban keliya ma ahayn dadka iyagoo nool jannada nebigu ugu bishaareeyey sala allahu calayhi wasalam bilaalaa ka mid ahay thaabit bnu qaysaa ka mid ahay waa badnaayeen casharadu marka dee mug weyn ay leeyihiin casharadoo afarta khulafaa uraashidiin iyo lix lixdii marka qaar wuu sheegay fadaa-ishoodiiba lixda yacni waxay ahaayeen zubayr bnu alcawaam dalxat bnu cubaydillaahi sacd bnu abi waqaas saciid bnu zayd cabdiraxmaan bnu cawf iyo abu cubayda caamir bnu ljarax intaas waana lixdaas iyo afarta khulafaa uraashidiin maxaa la yidhaha alcashara waa tobanka iyagoo nool jannada loogu bishaariyey sidaasoo qofka inuu barto ay tahay ayb shiicaduna marka waxaa la yidhaahdaa kuwoodan mutaahiriinta iyo kuwii horeba nacayb ay saxaabadaas u qabaan bay lafdiga casharo dhan waa naca waa nacayaan ereyga cashara ayay kasoo horjeedeen kasoo horjeedeen waa doqonnimo un soo mahan ereyga cashara qur-aanka ka ka buuxa soo mahan tilka casharatun kaamila ku jirta wawaacadnaa muusa halaathiina laylatan wa atmamnaahaa bicashrina ku jirta whakada marka laa yuaakidukum اllahu biاlagwi fi aymaanikum walakin yuaakidukum bima caqadtm اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin lafdu cashara baynamaa alfaada kale marka yani tiro kale oo waxaa jirta fii macradi dami ku timid ma waxay keenaya marka tiradaas in la naco laga hijroodo maya wa kana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuuna timid ereyga tisca maa laga hijroonaa marka may laga hijroon maayo waxyaabaha marka dabaalnimada yani shiicadu mushkilo waxay qabaan waxaa la yidhaahdaa naqligana ayagu kuma fiicnayn asaaniidda iyo xagga naqliga iyo wax naqdinta asaaniidda cilmi uma lahayn ko macquulaadkana waxaa la yidhi kuma fiicna macquulaadka macquulaadkana waxay uga daydeen muctasilay ka qaateen markii dambe manquulaadna warkoodaba dhaaf haddaad kutubtooda fiirisid maanta dhan marka jacfar saadiq sanad aan jacfar bilaa sanad bay iska gaarayaan jacfar saadiq can aabaa'ihi bay wax walba xikaayo rab walbo ay rabaan oy sheegaan kaasay ku sheegaan waxaasi marka waa mushkilo macquulaad iyo manquulaad labada ayagu kuma fiicnayn walidaalika macquulaadka waxaa ka imaaday arrimahan oo kale inay ereyga toban iskala culloobaan liajli alcashara cashara almubashariin darteed waqtiyada ay xafladaha qaarkood qabaan inay intay keeg iyo wax soo sameeyaan ayay waxay kusoo qorayaan caa-isha ayay ku qorayaan midiyay u qaadanayaan baalkay la dhacayaan marka yani qofkaas oo kale caqliyadiisu maxay tahay ma banaan waxna ma da dadnimona ma laha waxna ma gaa meel dheerna ma gaari karo dhib ciilkiisa iyo shiddada ou qabana ummadou tusay wax kaloo weyn ma ahan ayb waxyaabahaas ay marka ay yeelaan beri dhexdaana waxay badanna waa kusoo qariyaan beri dhexdaana meelahan ama waddankan suudaan iyo kan laftiisa waa maqlay waxay keeneen waxyaabaha ilmaha ku cayaaraan oo oo qoryahan ilmaha ku cayaaraan ciidaha iyo waxbadaha ay ka dhacaan markaasa wuxuu le uqtul yacni uqtuluu cumar uqtuluu cumar saas camal u ku dhawaaqaa saas camal dhawaaq noocaas oo kale marka funaanado waxay la imaadeen oy meelahan ku qeybi jireen meeshay joogi jireen yaa xusein yaa shahiid anaa arkay marka ilmo yaryaroo iskaga ku labisan yaa xusein yaa shahiid maradan waa madowdahay waxyaabahaasu marka nimanku marka inay un dacwo wadaanay ku tusee dad marka waxaa soomaalidana ku dhex jiro iyaga khaalif tucraf iska ah dadka waxay qabaan oo laysla ogol yahay wax ka duwan la imaao ha lagu barto wuxuu ka raadinaa nooc yacni shuhra ayuu ka raadinaa magac yaruu samaysanaa hay-adu magac ka magacuu samaysanaa koox yaruu samaysanaa waxaas aflagaadada saxaabada u iska soo dhigaa marka beejajka ay leeyihiin intaas marka ninkii saas dhihi jiray waayo magac inuu yeesho u rabaa sun iyo sharow magac ka raadinaya markaas ee dhibaato wa bihi qaala xadahanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadahanaa ciisa bnu yunus qaala xadahanaa sadaqatu bnu lmuhana abulmuhana annakhaciyu abu lmuhanى annakhaciyu hiqat rawaa lahu abu dawuud wanasaa-iy bnu maaja can jadihi riyaax bni اlxaariث riyaax bn اlxaariث annakhaci hiqat anahu samica saciida bna zaydi bni camri bni nufaylin buu maqlay yaquulu isagoo dhahayo kana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa caashira casharatin yani toban mid yani tobaneeyo toban mid tobaneeyo toban qofou mid ka ahaa ujeedku saas dabcan riwaayadan marka tobankii rasuulku isaga ku daraa uu ku tirina sagaal uu tirin doonaa riwaayo kalena marka toban uu tiriyey oo rasuulku uusa ku jirin sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa طalxatu fi ljanna waالzubayru fi ljanna wa sacdun fi ljanna wcabduraxmaan wabduraxmaanu wacabduraxmaani fi ljanna ayb faqiila lahu marka yaa ka maqan hadda tobankii abu cubaydaa ka maqan riwaayo kaloo ku jira isaga marka ayb wacabduraxmaani fi ljanna qiila yaa faqiila yaa faqiila lahu waxaa lagu yihi man itaasicu kan sagaalaad yaa waayo ile sideeduu maraayo qaala waxa uu yidhi ana kan sagaalaad waa aniga yani markii hore xoogaad asaga inuu isku daro waa ka yar xishoodo waa is-ammaanayaa lagu dhihi inuu is yidhi shibuu iska yidhi markaasaa la weydiiyey markii la su-aalay hadda inuu sheego way markaasuu yidhi ka kale waa aniga saciid ibnu zayd wa bihi qaala xadahanaa maxamed bnu bashaar qaala xadahanaa bnu abi cadiy ayb waa moxamed bn ibraahima bni abi cadiy hiqat xadiiثhu fi اlkutb الsita can shucbata can xusayni xuseyn bn cabdiraxmaan weeyaan can hilaal bni yisaaf can cabdillaahi bni alim cabdillaahi bni halimin الtamiimiy saduuq layanahu اlbukhaariyu rawaa lahu asxaabu sunan arbaca can saciid bni zaydi radi allahu canhu qaala ashhadu calaa rasuuli اlahi sal l slam nabiga korkiisa waxaan uga marqaati kaca anii samictuhu inaan maqlay yaquul isagoo dhahayo uhbut xiraau uhbut sugnaaw xiraau yaa xiraau buurta xiraaa famaa calayka korkaaga ma ahanin ilaa nebiyu nebi ma ahanin ow sidiiqun ama sidiiq ow shahiidun wacaddahum rasuulu llahi sal l slam nebiga waa tiriyey abuu bakrin wa cumar wa cuhmaan wa caliyun wa dalxatu wazubayr wa sacdun wabnu cawf wa saciidu bnu zayd ayuu tiriyey xadiidkan marka cabdullahi ibnu daalimka xoogaa dacfiga ku jiraa ku jiro laakiin waa la mutaabaceeyey oo abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i fi lkubraa ayuu kusoo saaray min dariiqi hilaal ibni yisaaf oo bi hada lisnaad tirmidi dariiq kale min dariiqi cabdiraxmaan ibn اlaknas can saciid ibni zayd waa kaas cabdullahi ibnu daalim marka ninkaasaa mutaabiciyey cabdiraxmaan ibn اlaknas shaahid kaloo min xadiidi abi hureyra cinda muslimna waa leeyahay laakiin xadiidka saxeixa ku jira isaga wuxuu leeyahay uhbut uxudu waa buurta uxud uxudaa la gilgilatay nebigii abubakar iyo cuhmaan markaabuu wuxuu yihi uhbut sugnaha uxuday inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani marka nebiguna de waa isaga sidiiq waa abubakr labada shahiidna cumar iyo cuhmaan sidii ayna noqoteen qaala fadlu abi cubaydata bni اljaraax radia allahu canhu abu cubayda fadligiisa wabihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedi qaala xadaanaa wakiicu can sufyaan xaa xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu jamiica can abi isxaaqa can silata bni zufar ayb sufyaan iyo shucbe labaduba jamiicanto halkaa can silata bni zufar can xudayfata ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga qaala liahli najraan reer najraan buu wuxuu ku yidhi saabcahu macakum waxaan idinku waxaan idiin soo dirayaa rajulan nin amiinan oo aamin ah amiin oo la aamino xaqa amiinin ku la aamino dhabnimadiisa yani mid la aamino dhab ah marka alamiin maxaa laga wadaa athiqatu radiyu waa ninka lagu kalsoon yahay raalliga laga yahay ibnu xajar marka wuxuu yihi wahadihi sifatu wain kaanat mushtarikatan baynahu wa bayna gayrihi sifadan amiinnimada inkastoo asaga iyo keyrkii ay wadaagaan saxaabada laakina siyaaqa laakiin siyaaqu yushciru wuxuu tusayaa biana lahu masiidan fii dalika siyaaqan ayaa wuxuuna tusayaa in uu markaa isagu ziyaado uu ka leeyahay ninka abu cubayda yani saxaabada oo dhan waa leeyihiin sifadaa oo ammaanada ah laakiin isaga ziyaado ayuu la sii leeyahay qaala waxa uu yidhi fatasharafa laha nnaasu dadkii ayaa marka qoraansadayoo milicsaday oo dadkii baa marka waa damceen qofka la diraa nin walba adiga noqow is yidhi derajada iyo ma rabin ayaga laakiin ammaantan amiinnimada bal qof ku sifaysan yacni ina inu inuu yahay inuu noqdo darteed fabacatha abaa cubaydata bna aljaraax nebigu marka wuxuu diray abuu cubayda caamir bnu ljaraax ayuu diray walidaalika cumar iyo waa kii uu yidhi hadduu abuu cubayda noolaa lahay cid kale madax kama dhigeen isaga khaliifi lahay madax ka dhigi lahay abuu bakar markii la lala mubaayacoonayena abuu cubaydou soo bandhigay abuu cubayda aan la mubaayacoono ayuu yidhi ayb marka abuu cubayda nin weyn oo ahaa isaga de xilligii cumar uu dhimanayay ma soo gaarin wuxuu ku dhintay daacuunu camawaas ayuu ku dhintay sanadkii sideed iyo toban markuu ahaa wbihi qala xadaana caliy bnu muxamedi qala xadaana yaxya bnu aadam qala xadaana israa'iilu waa israa'iil yunus bn abi isxaaq can abi isxaaqa abu isxaaq sabiili asabiici can silata bni zufar can cabdillahi ana rasuula اllahi sal l slam qaala liabi cubaydata bni ljarax buu wuxuu ku yidhi hada amiinu hadihi اlumma kani ummaddan amiinkeedii waaye ayuu yidhi qaala fadlu cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu cabdullahi bni mascuud fadligiisa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedi qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can abi isxaaqa sufyaan waa thawri can abi isxaaqa can alxaari xaari lacwar can caliyin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam low kuntu mustaklifan axadan haddaan qof khaliif ka yeeli lahaa can gayri mashhuuratin tala la-aan anoon cidna la tashanin lastaklaftu bna ummi cabdin ibnu ummi cabdi waa ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuudaan khaliif ka dhigi lahaa yacnii haddii aniga oo aan mashuuro iyo tashi samaynin cid magacaaw haddii la idhihi lahaa waxaan magacaabi lahaa yuu yihi marka cabdullahi ibnu mascuud isagana waa u qalmi saxaabi horeeyeyna waa ahayo yani islaamnimadiisu qadiimay ahayd waa cilmi badnaa min alquraa uu ka mid ahaa dadkii nebiga qur-aanka afkiisa ka qaatay buu ka mid ahaa aad buu u fadli badnaa mar baytulmaalka oo madax ka noqday kuufa siiradiisu aad iyo aaday u qiimi badnayd arday badan uu soo saaray oo yacni cilmi kuufa aad baa looga aflaxay iyo meel walba cilmigiisu waa gaaray saxaabigan radia allahu canhu waxaa laga qaadanaa oo kale meeshan low kuntu mustakhlifan axaddan can gayri mashhuuratin markuu leeyahay talada muhiimadda ay leedahay ummadda taladooda in laga tashtay ku fiican tahay laakiin haddii loo tashto wax oo aan yacnii looga aan dadkii ahalka u ahaa mashhuurada lagala tashanin oo uun koox yar intay meesha ku intay iyagu war isdhexdhahaan ummaddii dul keenaan uun waxaas ma fiicna sidaas dhacdo ee wixii marka taladii ummadda haddii la yidhi wax yar oo waxyaabaha ugu yaryar ee qofka in laga talageliyo ay tahay haddii gabadhiisa la guurinaayey iyo in isaga la weydiiyo laga talageliya hadduu sharcigu siiyey ee taladiisii diintiisii iyo naftiisii iyo maalkiisii iyo cirdigiisii wixii usoo noqonayeyna min baabi owlaa waay in yaad rabtaa la dhaho nacam laakiin yaa rabtaa qofka la dhahayo waa ayo waa qof isaga laftiisuba yacni leh qof markaa kalsooni diintiisu fiican tahay ahluxalli walcaqdiga shuruudna yacni culimmadu u dejiyaan waa shuruudu shuhuud markhaatida shuruudeeda yani ninkii isagu diin ahaan toosan dadka akhyaartoo tajribada iyo cilmiga leh ayaga in la yidhaha war dadkan wax u dhaha markay isla tashtaanna wax fiican ay dhahayaan markaas marka shareecada marka islaamka in laga dhigo wax uun dadka wax mashuuro iyo shuuro inaysan lahayn sax ma aha shuuradu sharcigeenna buki ay ka timid ayb waayo nebigana washaawirhum fi lamri baa lagu yidhi wa amruhum shuuraa baynahum waa lagu ammaanay waa kaama وبه qال xdثna الxسن بن علي الخlاl qال xdثna يحيى بن آdم qال xdثnaa xadiidkan hadda aan soo marnay isnaadkiisu waa ضaciif xاrث الأcwraa ku jiro ayb وbihi qala xdثna الxسن بن علي الخlاl qala xdثna يحيى بن آdم qala xdثna أbو بكر بن عyاaش waa شhuعبة عan cاaصmi cاaصm بن بهdلة cاaصm بن أbي نجوd ضacfi baa ku jira xagga xadiidka qraaad qiraaadu laakiin waa imaamuu ku yahay xuja can zirin waa zir bnu xubaysh can cabdillahi bni mascuudi ana abaa bakrin wa cumara basharaahu way u bishaareeyeen waxay ugu bishaareen ana rasuula اlah sal l slam qaala nebigu inuu yidhi man axaba qofkii jeclaysto an yaqra'a alqur'aana qur-aanka inuu akriyo hadan isagoo hadda lasoo dejiyey oo kale cusub dan ay ariyan kamaa unzila sidii loo soo dejiyey falyaqra'hu ha u akriyo qur-aanka calaa qira'ati bni ummi cabdin ibni ummi cabdin hab akrintiisa ha u akriyo qiraa'adiisa ha akriyo macnaha macnaha waxaa laga wadaa isaga ha ka barto qur-aanka afkiisa taana marka de fadli weyn baa ibnu mascuud ugu sugan xadiidku waa saxiix sanadkan laakiin caasim baa ku jira ibni abinajuud isaguna waxbaa ku jira dacfi laakiin laba dariiq baa ibnu mascuud looga wariyey xadiidka ibnu xibaan saxiixiisuu ku wariyey wahaakada cumarna waa duruq ayaa looga warwariyey marka xadiidku waa saxiix qiraa'adaas marka maxay tahay marka maxaa laga wadaa macnuhun waxay tahay ibnu mascuud qur-aanka nebiga maadaama uu ka qaatay isaga ka barta habka uu u akrinayo kalena ku dadaala inaa u akrisaano oo ilaa de qiraa'ada musxafka ibni mascuud iyo qiraa'adii uu la goonida noqday ee markii dambe de qiraa'aadkii shaadka ahaa waa tii markaa hal xaraf uun lagu jamciyey cuhmaan oo hal xaraf ku jamciyey dadka masaaxiftiina amsaarta loo kala diray kaas unbaa marka yaa la akrinaya hadda wbه qala xadaثna عlي بن mحamedi whuwa طnاfisiyu qala xadaثna cbdاللh بn idrيس whuwa lwdiyu عan الxasn bn cubaydالlahi alxasn bn cubaydالlahi النkhaciي ثiqة faadل rawى lah msلm واlأربcة عan إbrahima bni suwaydi wa إbrahim bn suwayd النkhaci maaha إbrahim bn yزيid النkhaci mid kale wana qabiiladana waa wadaagaan magaca koowaadna waa wadaagaan lakin magaca bay ku kala duwanyihin kan waa ibrahimu bnu suwaydin annakhaciyu hiqatun lam yahbut ana الnasaa-iya dacafahu kama sugnaanin muslim iyo waxaa u wariyaan asxaabu sunan alarbaca can cabdiraxmaan ibni yaziida wahuwa nakhaciyu hiqatun can cabdillaahi wa ibni mascuud qaala qaala lii rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu igu yidhi idnuka adiga idinkaaga fi dukhuuli gelitaanka yacni ku saabsan calaya aniga aada iisoo gasho an tarfaca alxijaaba waa xijaabka inaad kor u qaado kor yeesho rafcuka alxijaaba wa an tastamica iyo inaad maqasho siwaa siwaadii faqayga yani munaajaadkayga iyo sirteyda waan tasmacadaasna waxaa laga wadaa marka kalaamka alle aan u aqrinaayo ee markaad iga maqasho yani kalaamka alle aqrintiisa iyo aan u aqrinayo iyo markaad imaqashaba xijaabka inaad saa usoo kor yeesho ood soo gasho fasaxaad u tahay yani calaamadaas oo anoo wax akrinayo oo hoos wax u aqrinayo iyo haddaad maqasho ood imaqasho xijaabka inaad kor u qaado ood soo gasho waa idinkaaga marka xataa anhaaka ilaa aan kaa reebayo marka xataa anhaaka waa fasaxan tahay waa ilaa aan kaa reeba haddaan kaa reeba joog marka nacam intaan kaa reebayo sidaas ahaa meeshaas marka wa an tastamica asiwaadii asiwaadu assiraaru waayo kaannahu jawaza lahu wuxuu u baneeyey fi dukhuuli calayhi inuu usoo galo xaysu yasmacu kalaam allaahi yani inuu usoo galo meel uu ka maqlaayo kalaamka alleh marbaadiidna intuu maqlayo hadalka kalaamka alla maqlay wayaclamu ouna ogaanayo wujuudahu nebiga inuu joogo dabcan mar haddaad ogaato inaan joogo ilaa hoostaas oo u hadlaayo iyo inuu joogaa laga ogaanaa moogtaha ayb dabcan culamada qaar waxay yidhaahdaan waa xaysu laa xurmata fi dalika waa hadday naag joogin meesha haday haweeni joogto dabcan waa layska fahmi karaa qaar shuraaxda kamida saaxibu injaazi alxaaja iyo saasay dhahayaan sindi iyo meelahaas u keenaan sidaasaad leedahay buu yidhi markaa ilaa inaan kaa reebayo maaha ayb meeshaa marka sababtu maxay tahayna wadalika liannahu kaana yakdumuhu waa u adeegi jiray soomaha ibnu mascuud wuxuu ka mid ahaa min khadamati nabiy sal l slam nebiga dadkii uu adeegi jiray buu ku jiray saaxibu naclayhi buu ahaa kabahu u qaadi jiray marka khaadimka iyo ninkuu ukhidmeynayana hadda waa isu dad waa isaga dhow yihiin waqtiya aan loo gelin oo u geli karaa isaga ile shaqo u hayaa moogta macnuhu marka saas waay sababta ibnu mascuud saa loo leeyahay xataa anhaaka ilaa aan kaa reebo ilaa an anhaaka ilaa an anhaaka inaan kaa reebayo ma aane ayb xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix muslimna waa wariyey ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih